wafdi ay ku jiraan wakiilo iyo diblomaasiyiin ka socda dalalka midooda yurub maraykanka iyo igaad ayaa maanta muqdisho kulan kula qaatay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya wafdigan oo uu horkacayay alex rondos oo ah wakiilka midooda yurub ee geeska afrika ayaa waxay taageero u muujiyeen guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaaliya iyagoo sidoo kalena kala hadlay xubnahaasi doorashada madaxweynaha soomaaliya ee la filayo inay dhowaan dhacdo waryahayaga magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay kulankaas oo ay mas-uuliyiinta sheegeen in lagu lafa guray xubnaha lagu murunsan yahay ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha inkastoo aan waqti toos ah la cayimin oo ay si wada jir ah mas-uuliyiinta u soo dhoweeyeen doorashada guddoomiyaha cusub iyo labadiisa ku-xigeen shir jaraa-idu ay qabteen kulanka kadib waxaa ugu horeyn saxaafadda la hadlay alex rondos waxaana uu sheegay in midowda yurub iyo beesha caalamkuba ay taageero buuxda siin doonaan baarlamaanka cusub ee soomaaliya isaga oo sheegay inay u yimaadeen si ay ugu hambaliyeeyaan guddoonka cusub islamarkaana ay u muujiyaan sida ay kaga go-an tahay in laga shaqeeyo horumarka soomaaliya
waxa aan aaminsanahay ama aan aaminsannahay waa waa cusub oo u baryay soomaaliya sharafta karaamada iyo mustaqbalka qaranka waa mid garbihiinna fuusha iyo sida uu u dhaqmo baarlamaankiinna waannu idinla jirnaa waxaan doonaynaa inaan idin taageerno waxaan diyaar u nahay inaan isku dayno helista waddo kasta oo aan ku muujin karno sidaan idinla jirno si idinkuna marka aad bilowdaan shaqada muhimka ah ee aad u qabanaysaan shacabkiinna aan innaguna u helno dad waxtar leh oo muddo dheer inala jira markaana waxaa suurageli doonta in xubno badan oo ka socda baarlamaanada caalamka ay idiin yimaadaan oo ay taageeradooda idiin muujiyaan waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaana ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay taageeraan baarlaman ka shaqeeya danaha dhammaan soomaalida wafdiga waxaa ka mid ahaa safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador james swan wuxuuna kulanka kadib v o a u sheegay in ujeedada kulankooda uu la xiriiray sidii ay u taageeri lahaayeen doorashada guddoomiyaha cusub labadiisa ku-xigeen islamarkaana ay kaalintooda kaga aadan arrimaha soomaaliya ay kaga qaadan lahaayeen si loo dhammaystiro sida uu yidhi geedi socodka nabadda waxaana weydiiyey ambasador james swan waxa uu ku qiimeyn lahaa doorashada ka dhacda gudaha soomaaliya
safarkayagii wuxuu si gaara diiradda u saarayaa guddoonka cusub ee baarlamaanka oo aan aad ugu farxay inaan la kulmo uguna hambalyayno xilalkooda sidoo kalena hoosta uga xariiqno taageerada beesha caalamka ee hay-adahan cusub swan wuxuu sheegay in doorashadani ay tahay tii ugu horreysay ee dimuqraadi ah oo soomaaliya ka dhacda afartan sano wuxuuna sheegay in doorashada guddoomiyuhu ay xasaasi ama muhim u tahay tallaabada xigta ee lagu gaarayo dhammaadka xilliga kala guurka waxaa jira howl u baahan in la sameeyo marka la eego sida in si dhaqso ah loo soo doorto madaxweynaha waxaanan u malaynayaa in guushaasi la gaaray la sii wado si geedi socodka loo dhammaystiro dib u dhac la-aan wakiilka gaarka ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambasador augustina mehiga ayaa inta lagu guda jiray shirka jaraa-id waxa ay saxaafadu weydiisay waxa laga yeelayo xildhibaanada khilaafka ka taagan ee guddiga farsamadu diideen hase ahaatee ay maxkamadu sare ogolaatay waxaana uu ku jawaabay
haa runtii dhammaanteen waxaan xushmad u haynaa howshii ay qabteen guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka shaqadooda waa gebagabo waxaan ku guda jirnaa ka hadalka qabanqaabada waxa xiga si loo xaliyo xildhibaanada qaarkood oo horey loo soo magacaabay laakiin aan la dhaarin oo ay ahayd in la dhaariyo waxaa kaloo jira xubno ay diideen guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka waxaa jira xubno la bedelay kadib markii odayaashooda ay ka hor yimaadeen kiisaska qaarkood intii aan ku guda jirnay ka hadalka xalinta arrimahan weli harsan ayaan u aragnay lagama maarmaan in la helo guddoonka baarlaman cusub islamarkaana aan muujinno in shaqadii guddiga farsamada ay soo gebagaboobayso marka la eego soo bedelidda xubnihii la diiday waxaan aaminsannaha inay tahay tallaabo siyaasad ahaanna lagu qanci karo baarlamaan ahaanna waafaqsan hanaanka baarlamaanka waana tallaabo xushmayn doonta xaqa dadka u qalma inay baarlamaanka ka mid noqdaan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari oo wafdiga shirka jaraa-id la qabta ayaa soo dhoweeyey taageerada beesha caalamka iskaashiga laga dhexaysada ama iyo baarlamaanada dalkooda mawxaasir aadaan ugu bogay barasho kastado haddana aan diiqisnay mustaqbalka sidii labada baarlamaan ee dalalkooda iyo baarlamaankeena u wada shaqayn lahaa iyo guud ahaan sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka soomaaliya gacanta ay ka geysan karaan midwalba dowladeeda iyo ururada beesasa inkasta oo go-aanka xubnaha la isku haysto ay ku xiran tahay baarlamaanka soomaaliya ayaa misena kulankan waxa uu ku soo aaday xilli maanta ay qaateen kaararka aqoonsiga xildhibaannimada iyada oo maalinta baritana sida uu qorshuhu yahay ay kasoo dhex muuqan doonaan kulanka baarlamaanka oo markii ugu horreysay uu shir guddoominaya guddoomiyaha cusub saynab abuukar v o a muqdisho